tumista birta iyadoo loo adeegsanayo dabka waa mid ka mid ah xirfadaha farsamada gacanta oo haatan kasii dabargo-aya magaalada jowhar ee caasimada hiirshabelle cumar maxamed cali waxa uu ka mid yahay xirfadleyda ku shaqaysata birtumista ee ku nool magaalada jowhar waxaana uu si joogta u farsameeyaa maacuunta laga isticmaalo guryaha isagoo adeegsada macdanta iyo wixii la mid ah cumar maxamed ayaa garab u noqday qoysas badan oo danyar ah kuwaasi oo aan awoodin inay soo iibsadaan agab cusub isagoo lacaga yar ugu farsameeya kuwooda ka ciladoobay midaan hadda waa timuufada luu sameynaya gambiska walaahi hadda naag baan u sameeyey naagti aan u sameeyey hadda waaba iska maqan tahay ba tobankuna oo u sameeyey midda tobanka kun waatane midaan muufada waaya waxba maba maba joogtoba tanna waa tii jikada oo raashinka luu karsanayaan baka sameen rabaaba iyadana wax fiican maba joogto markaad samaysad ood ku daashid waa labaatan kun soddon kun bay ku dhahayaan wallaahi hadda digsi adwaakan waa sameeyey dabadaeska baqsanaa daboolkaas ayaan saaray naagaad waa u sameeyey shan kuna iska soo ogolaatay haa ilaa iyo biicadda ilaa iyo dhulkaasa alaabtan iyo waxaana la qaadanayay maacunta digsiyada iyo waxyaalaha soo baqiyaan samaynaynaa meelahaas baan usii dhiibaynaa dadka baadiyada meelahaas kaleo sii joogtaan usii geersiinaa maadaama hadda fasahaada oo dhaceen oo afarta koono oo biyo uu qabsaday wixii oo dhan hadda nooma soo galaan wallaahi hadda waxa hadda aniga oo shacab hadda aan u samaynayno beledka shacab sooma galoowo maadaama wakhtigii hore shacabka soo galayay shaqada waa kala socotay hadda sidii hore maba ahaba wax walba waa waa iska samaynaynaa waxna iga qaadanaya male wallaahi suuqa shaqla-aanaa ka dhacday wixii hadda oo meelaha laga soo qaado intaa samaysad wax qagadanaayo male dadkii adiga waa iska xoogsanaynaa de ilmaha aan gurigooda caanooda u helaynaa wallaahi intaas adiga intaas maalmood intaasoo waxa adiga fasahaadan micnaha dadkii ay soo gudbooni maana fasahaadda dadki intii oo fasahaad jir lahayn dadkii waana soo gali lahayn maaho dad baad maba hayna maxaa dadkii u shaqaynaynaaba agabkan hadda fasaadan iyo waxaan intay dhaceenna xamar aan ka keensanay xamar markaan ka keensanay ilaahay kuuma darnaade waxayna hadda waaba naga sii dhammaadeen mo wax hadda luu shaqeeyaaba leem xirfadda birtumista ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku yimid gaabis xooggan iyadoo bulshadu inta badan adeegsato agabyada kala duwan ee laga keeno dalka dibaddiisa